نورنا نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka faragurow ee ka tirsan jubbada dhexe taas oo dib loogu furaya madarasada deegaanka ee lagu magacaabo adtawxiid waxaa sidoo kale qodobada barnaamijka ka mid ah kelimad uu jeedinayo maamulaha madarasada adtawxiid ee ku taal deegaanka faragurow ee hoostaga degmada jilib sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan salaadiin iyo waxgarad ka hadlay goobta munaasabaddu ka dhacday waxaad sidoo kale codadkooda barnaamijka inta uu socdo ku maqli doontaan qaar ka mid ah waalidiinta ardaydu u dhigato madarasada oo ka hadlay munaasabadda waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada nebiga salaallahu calayhi wasallam ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النجوم وسواه لم نجد أولا من مذهب
waa hagaag carruuray meel kastoo aad joogtaan mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhowaan deegaanka faragurow ee hoostaga degmada jilib waxaa ka dhacday munaasabad dib loogu furaya madarasada tawxiid oo ay wax ku bartaan carruurta deegaanka waxaana munaasabadda ka hadlay marti sharaf kala duwan madarasada ayaa waxaa dib u dhis ku sameeyey maamulka islaamiga ah ee degmada jilib isagoo ku dhiirigelinaya dadka deegaanka inay waxbaraan ubadkooda waxaana ardayda loo qeybiyey masaaxiifta qur-aanka kariimka buugaag iyo qalmaan loogu talagalay inay ardaydu wax ku bartaan madarasada ayaa waxaa wax ku barta boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho isagana kala yimid deegaanada faragurow sandariya iyo kamdaanda waxayna dib u bilaabeen waxbarashadooda balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan aayadaha qur-aanka kariimka qowlka allah oo lagu daahfuray xafladda goobta ka dhacday waxaana inoo akhrin doona laba ka mid ah ardayda madarasada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaa idinku soo maqan qodobo dhowr ah balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam xalqadeeda labiyo tobnaad waxaana halkan ka soo jeedinaya cabdiraxmaan beder oo ka mid ah ardayda wax ka barata machadka qurduba faraciisa deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruuray ku soo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam darsigii koo iyo tobanaad waxaan kaga soo hadalnay go'aankii ay shantii nin quraysh ka mid ahaa shantii nin quraysh ka mid ahaa ku gaareen inay jahjeexaan waraaqda dulmiga ah ee ku dhegan kacbada iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tolkiisa oo ka baxay go'doonkii dulmiga ahaa ay saddex sano ku jireen waxaan u mahad celinaynaa carruurtii ka soo jawaabay su-aalihii ku jira xalqadii hore haddii wuu allah idman waxaan sii wadi doonaa duristeena isla sanadkii tobanaad ee bacdiga ama soo saarada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa magaalada maka yimid wafdi ka socda reer najraan kuwaas oo gaaray warka rasuulka sala allahu calayhi wasalam islamarkaana doonaya inay kala xaqiiqsadaan arrinkan cusub waxay ka koobnaayeen labaatan nin waxayna najraan dhacdaa meel u dhexaysa maka iyo yaman xilligaana waxay ku xisaabsan tahay dhulka najdi iyo xijaaz ee sacuudiga loo yaqaano markii ay u yimaadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu uu kala hadlay diinta islaamka isagoo ku dul akhriya qaar ka mid ah qur-aanka kariimka dhammaantoodana halkaas ayay ku wada islaameen abujahl oo aad uga carooday tallaabada ay wafdigaana ka yimaadeen najraana ay ku islaameen ayaa ku ceebeeyey wuxuuna ku yidhi ma arkin safar idinka daqoonsan tolkiina waxay idin soo direen inaad ogaataan arrinka ninkan markaas baad iilateen reer najraane ayaa ugu jawaabay nabadgeliyo idinkuma xadgudbayno waxaad leedihiin waxaad qaadataan aniguna waxaan leenahay waxaan dooranno allah casa wajal ayaa arrinkooda wuxuu ku soo dejiyey aayadahan soo socdo quraysh oo waxba ku keeni waasay go'doomintii wakhtiga dheer qaadatay ee ay gelisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tolkiisa islamarkaana ay arkaysa in diinta islaamka ay ka gudbaysa magaalada maka ee ku faafayso qabaa'ilkii carbeed ayaa mar kale waxay u xusul duubatay shirqool iyo dhagar hor leh waxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku tilmaameen saaxir beenaale qof waalan iyo sifooyin kale oo qur-aanka ka beryeelay rasuulka arrimahaas oo idinna waxay ku doonayeen inay ku joojiyaan faafinta diinta islaamka markii aflagadadooda waxba usoo kordhin weysay ayay ku tashadeen in mar kale u tagaan abu daalib oo ahaa adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuna qanciyaan xal meel dhexaad ah oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ka hor istaagayo inuu faafiyo diinta islaamka waxaa markaan ugu wacnayd inay u tagaan abu daalib iyadoo uu xanuun la soo darsaday kadib sannado asaga iyo carruurtiisa la go'doomiyey waxayna iskugu sheegtay in ceeb ku noqon doonto in nebiga gacan kala hor tagaan markii uu dhinto adeerkiisa taas oo keenayso in carabta ay ku sheekaysato in ay quraysh dishay moxamed kadib geeridii adeerkiisa waxay abu daalib u soo jeediyeen inay doonayaan in nebiga uu joojiyo asnaamtooda wax ka sheegayo ayaguna taa beddelkaas inay joojin doonaan dhibaateynta abu daalib oo u muuqday mid arrinkan uu riyaaqayo ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam u yeedhay wuxuuna u gudbay talada ay tolkiisa wateen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa adeerkiisa wuxuu ku yidhi adeer waxaan ka rabaa inay dhahaan hal kelimad oo oo keliya taas oo ay carab iyo cajanba ku hogaamin doonaan abujahl iyo odayaashii wada socday ayaa ku yidhi sheego kelmad iyo wax ka badanba waan kuu dhahaynaa markaas buu yidhi suubanaha waxaad dhahdaan kelimatu tawxiid ee laa ilaaha ila allah iskagan taga asnaamta odayaashii qureysheed ayaa waxaa qabsaday dhagafaar iyo layaab waxayna goobta ka dhaqaaqeen ayagoo leh ma ilaahyadiinnii oo idil ayaad ka soo reebtay hal ilaah xaqiiqdii arrinkaa waa mid la yaab leh intaasna ayaan ku soo gebagabeynaynaa darsigii laba iyo tobanaad ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam su-aalaha laga doonaya inay ka soo jawaabaan carruurta ku taxan barnaamijkan waxay kala yihiin waxaad sheegtaa wafdigii reer najraan ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu yimid magaalada mako imise ayay ahaayeen tiradooda waxaad sheegtaa ninkii ku ceebeeyey reer najraan inay qaateen diinta islaamka waxaad sheegtaa kelimadii uu ka codsaday nebiga sala allahu calayhi wasalam inay dhahaan reer qureish ayna noqoni doonto kuwa hogaamin doonaan adduunka oo idil waxaan idiin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan tan iyo kulinta dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh
محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يرى weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaa idinku soo maqan codadka salaadiin iyo waalidiin ka hadlay xaflad dib loogu furaya madarasada atawxiid ee deegaanka faragurow hase yeeshee markaan carruuray waxaad ku soo dhowaataan kelimad ujeedinayo maamulaha madarasada atawxiid ee ku taal deegaanka faragurow oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka Een, bismillaah alxamdulilaah may taagina madarasada een, tawxiid maanta iyo haddana ilaahay bakiinroonya dib inisku koyni ardayda iyo meelila kusoo xaadiriyay saddex tuulo iyadoo ah saddexdaas tuulo kamdaanda faragurow iyo sandari insha allahu tacaala maynaninsi bilaaban doonta daruustii iyo waxyaalihii mar hore ku socod jiray Een, sida hadda isan aragoytan way een, madarasada ilmahan hadda ardaydan wal akriyan qaarkoodii may la siiyey kuwii kitaabada inay walka akri karaan deeran kitaabo ayaa la siiyey kuwa kitaabada walanka akri karaan inay buugad iyo qalamiin ayaa la siiyey insha allahu tacaala Een, madarasadani dib ballan cusboonaysiiyo howlo badan baa laka galay insha allah hataa meelii madarasada ahayd in laaga dhigi iyo shamaac iyo waxyaalo badan iyo marka wilaayada ninkasu kordhiyada kheyr allaha siiyo annagani haddee juhdigayni iyo hoolayni iyo horaan sii wadadayni hor aan sii galaan insha allahu tacaala wilaayadani sidan sii ka daran unba ka rajeeyaan insha allah in nin garab qabato si ilmahayni oo nagada lahaayan ilmo mujawad ahoo oo diinka si faylan ka faylanyan nagad fadan iyo marka intaas unba annagani qaadadaan insha allah jazakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
إنما آياته نهج خير الآدب
waa hagaag carruuray waxaad la socotaan barnaamijka tarbiyada carruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna ka dhegaysanaysaan qaybaha dambe ayaan kusii dhownahay markanna kusoo dhowaada codadka suldaan khamsa iyo ugaas ra-iis nuur iidle oo ka mid ah waxgaradka beelaha jareerweyne ee jubbooyinka bismillaahi raxmaani raxiim maanta ujeedadii un hadda faraguro unku kulugni waa waalidiinta iyone ardayda unku kulugni ina waxbarashada la horumarsiyo deegaankan dee faraguro arday oo fara badanoo sakabati maanta may la qaybiyey kutuwa la qaybiyey buugyaal iyo qalanga la qaybiyey ina horumaraan walka baradan warbarashadana qaali waaye waalidiintana may ka rabna ina dhalwasho wal baran oo ankadayne macalimiinta ankadayne dhinaanka haddii adu babadan dhan adu bankaabna walma qabadaw adu beero bahas usun beledka rooge juhudi dheeraa lakabii la dhisi deectiraa laku suubii walaayada degmada jilib aadaan ka rayaagana aadaan ka farahsagna arday badan maanta may la siiyey kutub iyo eh, buuga la siiyey iyo qalan haddina wa- waxbarashada in haddina kor le lan qaado hoos lanka nagne waalidiintana ma in sheegane ina oonay oo wax kastana ina ku foojisanaadaan ilmahoodana anaanadan macalinka haddii oonay dhaloba jahlinsa dhanna macalinka dad walma bar karo macalinka may la fadee la- la- lilakaabo dhalo baa la dhaho dugsiga wasag wasagna laisku dhowro nanka haddii marba korjaba wasag ee qalbijeen- qalbijena wasag le kooye nanka mar haddii wasag bu usub ayo qalbijana wasaga kuwayo Il- ilmahoon inaa wasaga lagu dhowro si nidaam oo dhalo wal lamba- lambarbaariyo walna lain sheego wilaayadana waa kas- waa gobol iyona degmaba iyo maal- maalim- maalimiinta maynan sheegana iyona ina ilma- ilmahoon on sawaran dejiyan si wanaag faylan walka baran iyo rabna haddana may roogni hadda tuulada faragurow maanta lanqaybihii madarasadan faragurow intaas wafood boqol iyo wal laba boqol iyo wal ila jiriya kutaab la sii buuqna la sii haddana walbarashadiyoon aadaan faylanta maanta farxada ka taagina un farxada ka taagina faragurowa roogna wilaayadana nila roogte meel kastaba walaayada oo may rabtee ina dhalo wal la baro beer falole haddii la baro wal ma taraw beer falole haddii aad barto na- dhinaan beer fali beer fali Be- beertii haddii la falo inu kaniinga ka kaalmaysadeen dhalo jidkaa jijiifan may fadaane ina laku booriyo dhalma oo waxbarashada ina laku booriyo halan hagarne la dha- dhalo nan walan kasaynen walba maaba nan indhoole eyone nan walan kasayne halway may wal- wal- walbarashada laku hormari ilaahayna hadda geega diingan diinta nininsheen diin aad oonay farhad e diin alislaam waaye tan ina un one ka amal falono niidayni ka dhisano i dhaloogan inaanka nafsus haddii koo dhinaanka haddii baasi laka dhoo dhinaanka geega diinta saas ka baasi haddii laka dhoo qalbiga dhan furuñ ila dhinaanka haddii dhii laka dhoo usu nafti jarnu sun muraalka ba ka dhiye niin halan weelne dhaloo wal halbaro walaayadi waalidiinta nun ma inka ma inka ma inka do ayana iyon ina khair oo oo dhalo joon ka sheegan wal kastaba ina oone oo dhalo ku buraarijiyan wal barashada iyo fadana meel kastaba saanga walaayada walaayada juhud dheer ka biidi wal ina wal la barado meel kasta inaad dugsi lagu furiyo wal hal baradoo la dhay dhinaanka haddii walanka saayna walba ma ed adab dhinaan walanka saaynana adab ma ku turawba naftus mababa ku turawba ma asluubba ma leh walba ma ka sooyo may fadaane inaan waas dhan la dejiyo iyo fadaan maanta may roogna tuulada farguro nidaama ku roogna ardayda fadhiida waalidiinta fadhiida waalidiintana walaa lain sheegi iyona lagu adii walaa lain sheegi iyon iyona may lifada iyona may dhaloojo ina hakameeyan dhalo hakameeyan dhinaan haddii an hakamaysimayna walma baradaw asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sii oo suldaanka sheegay waay walka dheerya kale masuubiyaw maadaama wahi inta goobjoogka ana geegi indhahayni iyo kahayni may goobjoogka ana tuulada faragurow oo ka dhisinya macadkii haddaay dhisinaay in la daycatiri in walba hala dhuurina wilaayada iina walba ma dhuurina shameenta waa qashakashag waa buugag waa kutuba qalaman wal ii dhoorita ma jiro dhalinyaradii haddaay oo dhigidayti ayakana maanta aad iyo aad iyo anfaraxsanyaan anakana goobjoogmay kaena in macadkaana faragurow maanta goobjooga kaena in la deecatiri la haweey la suubii wilaayadii iina walba ma dhoorina maanta geegi anakana goobjoogmay kaena indhahayna nin maclin eh dhalinyaradina ma dardaarimaane macal waalidiinta sidii maalintan inta la suubii waalintii waalidiinta aya kala mayla ka rabe in yacni suubiyan ma in suubiyaayan in dhaloogiisu canaanidan hayay dhahan wahi kala dhawahasimo ninka haddi beero boona wal ma suurtogalow ina yacni laku booriyo laku booriyo ina waxbarashadii iyo wahii kulli laisku booriyo wallan sheego maylan sheege waxbarashadii haddi dhinaankii oo waxasimo shub laku dhoo isuna beero boo wahi oo inta la deecatiri kharajkii laku bii wahi laku bii may nagade baaba nagade baaba nagane waa waalidiinta maysin dardaarimaane ilmooga ayakana in yani laku booriyo unuka odayaalka wahi ilmaha aragoyna wahi la suubi macadilin nadaam wahasim inti yani wal la dhooridi ma jiro haddii walaagan la dhooridi walaagan la suubii dayactirkan la suubii haddii nan walba beero inshalboo laku tumido ma yaale kow malay gaalo mbo kow waa dharkeen waa suba kow kaniin waraabo mbo agnagane sidii yani inti lunsuubi lan dayactiri wilaayada ku farabayaraysiti kuma isiibiti inukana mayla raba dhalinyaradii iyona kuma isiibidan waxbarashadii adkaayan waxbarashadii boqol iyo boqol boqolkiiba boqol in adkaayana salaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta waxaana isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waxaadna ku soo dhowaataan codadka waalidiinta qaar oo ay ardaydoodu dhigtaan madarasada atawxiid بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah sheekh cabdulwaaxid sheekh cumar cismaan oo odayaasha deegaanka faraguroo ka mid yahay dhammaan intii marta sharafda maalintan meeshaan oo nisoo booqatay dhammaantiin waa salaamantiin maadaama booqashadiinna unakana aad iyo aad uga faraxsannahay dugsigan markii aniga hadda macnaha xoogoo yar taariikhdii soo qaato dugsigan waxaa ahaa jirtay faraguroo tuuladan tuuladii uga ilmo badneed macnaha macadkaana macad isku xiran waaye faraguroow sandariya iyo kabtaanta intaas ilmahooda hal miila la iskugu keenay dugsigan markii oo aas-aaskii furitaankii koow waxaa ahaa jiray markii walaayada ama xisbiga meeshaan soo galaan waxaa uga imaan jireen ilmahoo cimbiyaalaha imeelaha iskiga dhadheelayan iyo webiga iskiga dhadheelayaan marka walaayada waxaa go'aanka gaartay in hal meel oo ilmaha la isku jumciyo oo dugsi loo furo dugsi meel hol oo weyn ah markii koow kaalintii dhammaanba ardayda iyo macal waalidiintii iyo odayaashii dhammaan iyo degmada oo macnaha oo jubbooyinka oo amiirka oo ka mid yahay abu cabdala iyo waxii hori oo macnaha oo meeshaan oo qaabilsanaa jiray walaayada xaggeeda markii laiskaashtay hol weyn ayaa la dhisay sarooyin oo hore noogu yaaleen ayaa la dayactiray meeshii ardaydii markii laiskugu keenay dhowr mar aa macnaha oo la qaaday itixaan dhowr mar aa laiskugu imaaday oo la arki ilmaha hataa waxyaalo badanaa noogu qabtay oo xagga walaayada xaggeeda ah labis baa loo tolay ehe, waa kaas adiga kutubaa la siiyey macalimiin baa lagu soo kordhiyey alxamdulilah maalintaan markii had- ardaydii dhulkii iyo wixii jajabay ilmihii caradii iyo bustidii dhex fadhiyaan markii la arkay oo ni soo booqday ninkii waaliga degmada jilib markii meeshii imaaday iyo waaligii iyo isla socdaano iyo ninkii macnaha ducaadii oo qaabilsaneeyey oo meeshii arkeen ilmaha ardaydii wasakhdooda iyo waxyaalahaas bustooda iyo dhulka fadhiyaan markii arkeen markii go'aan gaareen waxaa lanoo keenay shameyndo shameendadii dhulkii waa la fargaasay markii fargaaskii okey laga dhigay ilmihii nadaafidoodii waxyaalaas laga shaqeeyey markii haddana waxaa lanoo keenay maalinta markii fargaaskii wixii noo dhammaaday meeshii la dayactiray haddana waa lana balmiyey maalintan waxaa noo imaadeen degmada si u wada dhan yihiin maadaama uuka degmada oo macnaha degmada jilib ahaan meeshii markii noo imaadeen waxaa lanoo keenay maalintan kutubo iyo buug aa lanoo keenay ardaydana ilmaha wili taridooda oo dhobeen alxamdulilah kutubadii waa loo qeybiyey ilmaha buugihiin waa loo qeybiyey kolle intii martidii meeshan kasoo mar- oo martadan kasoo qeyb gashay eh, waaliga eh, ninkii oo macnaha oo amiirkii ducaadda ahay iyo magacii suldaankii odayaashii dhammaantayna meeshii iskugu imaanay macnaha bulshadii dadweynaha odayaashan waxa uu sheegaa ilmaha ilmaha ardayda odayaashooda waxaa idinka codsanaynaa ilmaha waxbarashada waa aragteen cunugii waxbarti sidii usa yahay waa arkoysiin waalidka caasi kuma aha kaniinka dadka dhammaay ma ka mid aha kii bugu cunaay ma ka mid aha kii qaadka cunaay ma ka mid aha ilmaha macnaha oo waxbarashada waa aragteen masaajida hadda uuka gacanta ku qabteeno imaamnimadii xagga waxbarashadii waxoo dham idin ilmaha oo adaabta leh cunugii waxbarta adaaba leeyahay waalidkana waa laxa ku taraa maamooyinkana waxaa loogu baahan yahay ilmaha markii dheeldheel iyo meelahaas aadayaan subaxdii inshaahigooda quraacdooda soo toosiyaan oo dhahan baxa dugsiga aada kii hadda banaanku ku maqan yahay ama kii dugsi dhiganaynin maxaa u dambay doonaa waay waxaa uu dambay doonaa daroogista iyo waalidka ku afnaqa iyo waxba cunug waxba dadku taraynin intaasaa u dambay doontaa marka waxaan rabnaa dadweynaha bulshada iyo waalidiintana waxaa ka codsanaynaa inay ilmaha dugsiga ku soo xaadiriyaan soo canaantaan macalimiintana oo juhdiga oo dugsiga ku qaad oo ku bixisi macalimiintana waxaa leenahay ilmaha u sabra ilmaha u sabra waxbarashadooda ku dadaala cunugii imaanin cunugii kala waalidkii waxaa la rabaa in moobal loo galo cunuga laba beri ma imaanin cunuga hal maalin ma imaanin haddii cunugii dugsiga waalidka ku halaynaya oo ninkii isagana macalinkii oo leeyahay macnaha cunugina ma ii imaanin in dhax ka bax naqanin waalidkana waxaa la rabaa cunugii hal maalin waaye in isaga dhaho hal cunugaa ma imaanin waalidkii usana cunuga kormeero dhaho waryaa ma jirti maanta dugsiga cunugii dugsiga ma imaan la dhaho in soo canaanto walaayadana aad iyo aad ayaa uga mahadsan tahay gaaladana ilaahay hanaga qabto gaaladana ilaahay hanaga qabto kii far- koroonaha ku dhacay la leeyahayna ilaahay koroonahaas ilaahay ha ku dilo usaba magaciisu koroona yahay koroonaba dhahanbe ilaahay koroona hor ha ugu sii dilo ilaahay waxaa ka tuugaynaa owlaadana ilaahay noo soo badbaadiyo owlaadana ilaahayow kuwii jihaadka oo ku qayb galaan ilaah ha ka dhigo juhdigii walaayada meeshan ku qaadin waxaa rabnaa laba jibaar inaa kasii dhigaan in ilmaha gacanta ka qaadin faraguro ahaan in gacanta laga qaadin waxaa dhashay faragurow dad waxaa iska dhaleen masaakiin eh oo cudurka qaban gacmo lahayn luga lahayn juhdadan hadda maalintan oo kaalinta garabkaayna soo istaagtay aad iyo aada uga faraxsannahay waalidiintii faraguro haddinahay waa ku faraxsannahay walaayadana islaamka kor alaha ka dhigo wabilaahi towfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maadaama magacay waa maxamed xasan jumcaale een, eh, loo yaqaano ugaasmaadka oo ka socda odayaashii kamtaanda ilmaha oo hadda la socdaan maadaama dugsigan oo dardar oo u seeb ama walweyn oo haddee wilaayada aan galli annagana waa la garab galni wilaayada bannaanka ma naga dhaafeen aad iyo aad iyaa nala qabati dugsigan walqabadshe hagga ilmaha markii dugsiga nin hirgeli aad usa socodayna dhowr bandhig ayaa gobolada oona go- jubbooyinka kasoo qayb galan wilaayada jubbooyinka aad iyo aadna onkiriyaagan sidii wal- barashadayo catan maadaama hadda hoogay yar oonay hadda oonay dhi- dib u dhis lagasawabiina bustadii iyo ilmihii oo fadhiyaan haddana oonay wilaayada gobolka iyoona iyagoo inta maraas iyoonay degmada isla arkaan haddana shan iyo toban maal- labaat- shan iyo labaatankii maalmood oo dugsigan hadda oo dayahatir laga sameeya hadda maanta dib haddana ineen ku furay aad iyo aad iyaan kariyaaqan een buugaggii kutubadii iyoonay wada dardaarankii iyoonay oonay ilmihii oo kala dambaynteeda ayaa maanta aad iyo aad hadda kasaqaybgalkan oo wilaayada iyoonay annaga oo dadweynihii iyoonay waalidiintii aan nahay aad iyo aad aan ku wada riyaaqnay iyoonay asluubtii ilmaha maadaama nankii ilmi leh asluubteeda ilmogan oo kaleeda laka arage kii oonay oonay ilmi lahaynin waa ka sumaynayso oonay maanta wal usada oonay lakuqorobo maba jira maadaama allah mahad leh horta waalmeles oonay waalidiintii oonay ilmahan dhaleen iyoonay wilaayadii soo soo asaastii oonay inta dugsigaan oo afarta boqol ruuxood oo kasa qaybgali oonay afartan gabdha ay yihiin saddex boqol iyoonay oon lixdanna ay wiilal ah ayagna oo mar horena saddex bandhigna samareen hadda maantana haddana furitaankii kaleeta oonay oo day- dib oona u dhiskiina hadda oo oo hadda mara- mar- maroyna maadaama haddii ano ana waalidiintii aad iyo aad aan ka riyaaqni allah mahad leh آذان كرياقني وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله
ونظام النوجب وسواه لم نجد أو نوم من مذهبي
gunta iyo gabagabada barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaan dib idiin xusuusinaynaa su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah waxaana halkan ka soo jeedinaya cabdiraxmaan badar su-aalaha laga doonaya inay kasoo jawaabaan carruurta ku taxan barnaamijkan waxay kala yihiin waxaad sheegtaa wafdigii reer najraan ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu yimid magaalada mako imise ayay ahaayeen tiradooda waxaad sheegtaa ninkii ku ceebeeyey reer najraan inay qaateen diinta islaamka waxaad sheegtaa kelimadii uu ka codsaday nebiga sala allahu calayhi wasalam inay dhahaan reer quraysh ayna noqoni doonto kuwa hogaamin doonaan adduunka oo idil waxaan idiin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan tan iyo kulinta dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh
محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يرى intaas ayaan carruuray ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta ee toddobaadkan intaaan ku kulmayno barnaamij nuucan ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
زادنا طول المدى والعلا في الحقب نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الماضية فاضياه مشرق في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أو نوم من مذهب وسواه لم نجد أو نوم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب الغيب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أضلتنا به راية النصر الأبي قد أضلتنا به راية النصر الأبي قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا نورنا لم يغب في ليالي الكرب نورنا لم يغب في ليالي الكرب فضياه مشرق